bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى bab xadaثna hanaad qala xadaثna cabdaة عn hisham bn curwaة عn musa bn cqbaة عn cabdالlahi bn cmri الأwdiy cbdاللahi بن cmr الأwdiي mqbul rawى lah التirmidiy fqط عn cabdالlahi بn mascuudi qala qala rasuul الlahi صلى اه عl slm alaa أخbirkm bman yaxrumu عlى الnaar miyaanan idiin sheegaynin biman qof yaxrumu calى الnaari naarta xaaraan ka ahaanaya korkeeda wa biman taxrumu عalayhi iyo kay iyadu xaaraan ka noqonayso korkiisa annaaru naarta calaa kulli qariibin mid kastoo dhow oo dadka u dhowaanshiyo badan hayinin jilicsan sahlin akhlaaqdiisu fududahay ayb kaasaa naarta xaaraan ka ah iyaduna xaaraan ay ka tahay ayb calaa kulli qariibin marka qariibin ila annaas weyaan mid kastoo marka dhow iyou u dhow yahay dadku u dhow yahay qariibin ila annaas ayb oo nin markaa dadka ka fog oo dadku ka yacni baxsan maaha hayinin fudud oo nin jilicsanoo tawaaduc badanoo kibir uunan ku jirin sahlin ay sahlil akhlaaq akhlaaqdiisu ay tahay miday sahal tahay fudud tahay qaala hada xadiidu xasanu gariib ayb qaala xadahanaa hanaadu qaala xadahanaa wakiicu can shucbata عن الحكم وهو بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد وهو النخعي قال قلت لعائشةa waxaan ku ihi أyu شhayءin shay kee ahaa kana النaبiyu slى الlaهu عalيه وaلي وsلم nebigu ou ahaa yصnacu inuu samaynayo إida dakla beytahu gurigiisa haddii uu soo galo qaalat waxay tihi kaana yakunu wuxuu ahaanayey kaana wuxuu ahaa huwa isagu yakunu fii mihnaةi أhlihi ehelkiisa shaqadooda guriga dhexdeeda inuu ahaanayey ayb yacnii jumladan dambe yakuunuda ah iyada ayaa kaanada hore u noqonayso khabar ayb yakuunuda lafteedana isim isla isaga u ah oo huwa ayaa ayaa u noqonaya fii mihnatina waxay noqonaysaa yakuunuda ayay khabaru kaana u noqonaysaa fii maxalli nasbin ayb jumladan marka yakunudan iyo waxaan dambe isimkeeda qabarkeedana kaanada horey khabar u noqonaysaa qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaa huwa isagu yakunu inuu ahaanayo fii mihnati ahlihi buu ahaa ehelkiisa mihnadooda dhexdeeda faidaa xadarat isalaatu salaada hadday timaado qaama waa istaagaya fasallaa waa tukanaya qaala hada xadiidu saxiix ayb madbuuca marka intaa kadib baabun buu qoray laakiin baab male makhduudaadka xadiidkan marka abwaabtan waxaa loo keenay nebigu inuu tawaaduc badnaa uusan kibir aqoonin oo kibir uunan yacni dhaqankiisu inuunan ahayn maxaa yeelay reerkiisa shaqadooda ayuu la qabanayay shaqada guriga taallo ayuu xaaska iyo haweenta iyo uu la sameynayey taana marka waxay keenaysaa marka cadamu takabur takabur la-aan adduunya marka wax saa u macno badan agtiisa kala mala maynan kala hayn qaala xadaanaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu lmubaarak can cimraana bni zaydin altaqlibiy athaclabiyuna waa loo dabdiyey inta badan culimada taqlibi ayay dabdiyeen taa muhanaa iyo keyn mucjama ibnu naasiridiin tawdiixu lmushtabiha wuxuu dabdiyey bihaa'i almuhallatha iyo wa bilcayni almuhmala athaclabiyu ayuu dabdiyey nacam marka taqlibiyun iyo thaclabiyunna maxay noqonayaan fii cilmi alxadiid maxaa la dhahaa taasoo kale taqlibiyun iyo thaclabiyun cilmu lxadiidka maxay noqonaya mukhtalif iyo mukhtalif taqlibiyun iyo thaclabiyun isku siyaa loo qoraa sooma leanna makhduudaadku ma dhibic iyo ma ku arkaysid ma siiyaan dhibco ma isticmaalayo marka haddaan dhibic la isticmaalin thaclabi meel lagu qoro taqlibina meel lagu qoro isku si un bay u dhignaanayaan ayb can zaydin اlcamiy wahuwa zayd bnu lxawaariy abulxawaariyu daciifun abulxawaariyi daciifun rawaa lahu asxaabu sunani اlarbaca can anas bni maliki qaala kana الnabiyu slى اllahu alayh wali waslama nebigu wuxuu ahaa ida staqbalahu rajulu qof haddii uus uu qaabilo fasaafaxahu ou salaamo u gacan qaado laa yansicu yaddahu gacantiisa ma siibaynin min yaddihi ninkaa gacan qaaday gacantiisa ka bixin maynin xataa yakuuna arajulu yansicu ilaa ninku isaga uu gacantiisa dib u ceshto ou markaa yacnii siibto yani nebigu markuu qof salaamo gacan qaado gacantiisa nebigu ma soo baxsanaynin isla markiiba ilaa qofka isaga uu gacantiisa dib u qaato salaanta kadib taana marka waxay kutusaysaa nebigu dadka inuu u jilicsanaa oo dadka yacnii mid u jiljilicsan mu'miniintu inuu ahaa ayb walaa yasrifu wajhahu wejigiisa kama leexinaynin can wajhihi wejigiisa xataa yakuuna arajulu ilaa ninku uu ahaado huwa isagu yasrifuhu inuu ka leexinayo yani markuu qofka la khidaabayana waa wejigiisu fiirinayo markuu salaamo wejigiisu fiirinayo isagoo u bashaashsan ilaa uu isaga wejigiisa ka leexiyana nebigu ma leexinayni walam yura lama arkin muqadiman isagoo hore usoo dhigayo rukbatayhi labadiisa jilbood beyna yaday jaliisin qof la fadhiyo hortiisa lahu isaga usugnaaday nin isaga la fadhiyana weligii jilibkiisii kuma soo horay uguma uunan soo dhiginoo kuma uunan fidsanin xaggiisa qaala hada xadiidun gariib waxyaabahan oo dhan marka aadaabtay ka mid tahay fiican qaala alimaamu abu ciisa baabu xadahanaa hanaadu wahuwa bnu sariy qaala xadahanaa abulaxwas can caطaaءi bni saa'ib can abiihi can cabdillaahi bni camri ana rasuula اllahi sal ly slama qaal kharaja rajulun nin ayaa baxay miman kaana qablakum dadkii idinka horreeye ka mid ah fii xullatin laba maroo isku jooga ayuu ku baxay lahu isaga ou lahaa yakhtaalu isaga oo kibirtamayo fiihaa marayahaa ku kibirtamayo ay biha fa amara allaahu larda alla dhulkiibuu amray fa akhadathu way qabatay fa huwa isagu yatajaljalu hoos ayuu ugu sii socdaa ow amase qaala yatalajlaju oo yacnii waa lasii dhumbanayaayo hoosu ula sii socdaa fiihaa ilaa ardada dhexdeeda ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha qaala hada xadiidun saxiix marka kanna qofka kibirka badane xaragada badane dharka ku xaragoonayo ee dadka iska sarraysiinayo isaguna marka in ilaahay agtiisa cuquubo uu ka mudanayo qaala hada xadiidun saxiix qala xadaanaa sweyd bnu nasri qala akbaranaa cabdullaahi bn lmubaarak can moxamed bni cajlaan can camri bni shucaybi can abiihi can jaddihi can الnabiy sal l slama qaal yuxsharu اlmutakabiruuna kuwa isla waaweyn waa lasoo kulminayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha amhaala adari dhuuricaso iyagoo la mid ah xaalay la mid yihiin fii suurati الrijaali xagga suurada iyo muuqaalkuna rag suuradood ay leeyihiin xagga muuqaalkana de rag bay u eg yihiin xagga yaraanta iyo sida ay u dullaysan yihiinna dhuuricasada yaqshaahum اdullu waxaa daboolayo dulli min kulli makaanin meel walbuu ka daboolayaa yusaaquuna waa la kaxaynayaa ilaa sijnin meel lagu xabiso fii jahanama jahanama dhexdeeda ah yusamaa lagu magacaabo buulas la yidhaahdo ayb mundiri wuxuu u dabdiyey sidaas bidami اlbaaءi اlmuwaxadati wa sukuuni اlwaawi wa fatxi اllaam buulas ayb saaxibu lqaamuusna sidaa ayuu isaga laftiisa u qeyday qaarna marka ba-da ayay kor dhigeen iyo laamka oo waxay yidhaahdeen bowlas ayb yaa la yidhaahdaa tacluuhum waxaa ka kor marayso naaru naaru l anyaari naaraha naartooda ayaa ka sara marayso naaru l anyaar anyaar hadda wuxuu u jamciyey naar marka la jamcinayo luqa masmuuca ah ma aha oo anyaar lagu jamciyo ayb leanna naar marka la yidhaha naarun waa waawiyulcayn markay sidaa tahayna marka in ama niiraan lagu jamciyo niiraan ayaa lagu jamcinaya anniiraan ayb ayaa la leeyahay ayb oo ibnulatiir waxa uu yidhi sidan baa loo wariyey naaru lanyaarta fain saxat الriwaayatu marka riwaayadu hadday saxiix tahay fayaxtamilu an yakuuna macnaahu naara alanyaar naara niiraan macnuhu marka naara niiraana loo jeeda fayujmacu الnaaru calaa anyaar baa lagu jamcinayaa wa asluhaa anwaar ayay asal ku ahayd liannaha min alwaaw kama jaءa fii riixin waciidin aryaaxin waacyaadin sida loogu jamciyey markaa waa waawiil caynu ka dhigayaa marka aan ciid iyo riix sida aryaax iyo acyaad loogu jamciyo wahumaa min alwaaw ayb tuxfaha isaga wuxuu leeyahy qiila inamaa jumica naaru calaa anyaar wahuwa waawiyun lianlaa yashtabiha bijamci الnuur ayb sownan ugu shab shabahmin anyaar iyada yacni asalku wuxuu rabaa inuu dhaho anwaar in la dhahay ahayd haddii anwaar la dhaho muxuu shabaha marka jamcu nuur iyay isshabahayaan qaala alqaadi waidaafatu الnaari ilayha lilmubaalagati naarta loogu idaafeeyey waa un lilmubaalaga ayb yusqowna waa la waraabinayaa min cusaarati ahli nnaar ahlu naarka waxa ka miirmo ee wasakda ah baa lagu waraabinayaa diinata alkhabaal ayaa lagu waraabinayaa ayb qaala hada xadiidun xasan marka kibirka caaqiba xumadiisuu ku tusaya xadiidkanna waa xadiid isnaadkiisu ou xasan yahay qala baab xadaثna cabd bn xumayd وcabaas bn mحamdi الduriyu qala xadaثna cabdالlahi bn yaزيid qala xadaثna سacيid bn abi أyub qala xadaثnii abu marxuumi cabdالرaحim bn maymuni عan سhl bn mعaad bn أnas عan abihi ana النabiya sl اه slm qaala man kadma غayda qofkii caro demiyo oo caburiyo ku sabro wahuwa yaqdiru isagoo awoodayo calaa an yunafidahu inuu fuliyo dacaahu llahu ilaahay wuxuu ugu yeerayaa calaa ru'uusi alkhalaa'iq khalaa'iqda dhexdooda uga wacaa yowma alqiyaamati xataa yukhayirahu ilaa uu khiyaar geliyo fii ayi alxuuri shaaa xuurulciinta midii oho shaaa uu doono qaala hada xadiidun xasanun qariib xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa qof qofku inuu caradiisa isagoo fulin kara haddana inuu demiyo qala xadaثna slmة bnu shabiib qala xadaثna cabdالlahi bnu ibrahim algifaariyu اlmadiniyu abu muxamed almadiniyu matrukun ibn xibaan wuxuu u nisbeeyey ilى اlwadci abu dawud iyo tirmidi baa u wariyaan qala xadaثanii abi abihi waa ibrahim bnu abi camrin اlgifaariy majhuul rawaa lahu tirmidiyu faqط an abi bakr bn اlmundir can abi bakr bn اlmunkadir can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sal ll ly slam halaaثun saddex man kuna fiihi qofkay dhexdiisa yihiin nashara allaahu calayhi kanafahu nashara allaahu alla wuxuu ku u faafiyaa calayhi korkiisa kanafahu asturkiisa wa adkhalahu jannatahu jannadiisana waa geliyaa rifqun bidaciifi dhimrin qofka tabarta daran loo dhimriyo washafaqatun cala alwaalidayni dhimrin labada waalid loo dhimriyo walixsaanu u ixsaanfal ila lmamluuki addoommada loo ixsaanfalo qaala hada xadiidun gariib ayb xadiidkana dacfi aad buu daciif u yahay oo cabdullahi bnu ibraahimka matruuga ah baa ku jira qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abulaxwas can laytin huwa bnu abi sulaym can shahr bni xawshabin can cabdiraxmaan bni hanmin can abi darin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama yaquulu llahu alla wuxuu dhahayaa yaa cibaadii kullukum daallun addoomankaygiioo kulligiin waa dhunsantihiin ilaa man hadaytu qofkaan hanuuniye maahani fasaluunii lhudaa hanuunka iyo weydiiya ahdikum idin hanuuniye wa kullukum faqiirun dhammaantiin faqiir baa tihiin ilaa man aqnaytu qofka aan aniga hodan ka yeela maahani fasaluunii su-aala arsuqkum idin arsuqee wakulukum mudnibun dhammaantiin waxaad tihiin mid dambaa kuwa dembaabay ayaa tihiin ilaa man caafaytu qofkaan aniga dembiga ka caafiyey maahani faman calima minkum qofkii idinka idinka midee ogaaday anii aniga duu qudratin awood mid u saaxiiba inaan ahay cala almaqfirati dembi dhaafka aan awoodo fastakfirnii iga dembi dhaaf dalba ayb afartu fastakfaranii iga dembi dhaaf dalbado gafartu lahu waan u dembi dhaafayaa walaa ubaalii umana aabayeelay walow ana awalakum waakhirakum waxayakum wamayitakum kiina nool iyo kiina dhintay waradbakum wayaabisakum kiina qoyan iyo ka qalalanba ijtamacuu ay kulmaan calaa atqaa qalbi cabdin addoon qalbigiisa ka ugu alla ka cabsiga badan korkii ay ku wada kulmaan min cibaadii addoonka addoommadeyda ka mida maa zaada daaka kaagaasi u kordhin maayo fii mulkii aniga mulkigayga dhexdiisa ku kordhin maayo janaaxa bacuudatin dhilmaanyo garabkeed wax le-eg walow ana awalakum waaaakhirakum waxayakum wamayitakum waradbakum wayaabisakum ijtamacuu ay kusoo ururaan calaa ashqaa qalbi cabdin addoon qalbigiiskan ugu dhurdarsi badan min cibaadii addoonka oo min cibaadii addoomadeyda ka mida kaa qalbigiisoo kale hadday noqdaan maa naqasa daalika kaagaasi ma nuqsaaminayo min mulkii aniga mulkigayga janaaxa bacuudatin ka nuqsaamin maayo walow ana awalakum waaaakhirakum waxayakum wamayitakum waradbakum wayaabisakum ijtamacuu ay kulmaan fii saciidin waaxidin hal meel fasa'ala kullu insaanin qof walbaa uu su-aalo oo minkum idinka idinka mid ah maa balagat umniyatuhu inta ay gaarayso yididiiladiisa fa acdaytu aan siiya kula saa'ilin mid kastoo wax weydiistay minkum idinka idinka mida maa naqasa dalika min mulkii kaagaa ka nuqsaamin maayo mulkigayga ilaa kamaa low ana axadakum ilaa sida midkiin haddii mara bilbaxri badda uu soo maro faqamasa fiihi badda dhexdeeda uu geliyo ibratan cirbad uma rafacahaa ilayhi uu soo kor yeelo xaggiisa usoo kor yeelo cirbadaasi baddaas wax ma ka nuqsaaminaysaa waa maya sidaasoo kale waa haddaad kulligiin faajiriin noqotaan kulligiin waxaad rabtaan aan idin siiyo anigu waxba iga nuqsaami maayaan buu alla leeyahay dalika biannii arrinkuna wuxuu sidaa u yahay biannii aniga jawaadun mid deeq badan baan ahay waajidun helayo waxhaysto maajidun oo macnaa sharaf leh afcalu waan samaynayaa maa uriidu waxaan doonayo cataa-ii siismadeyda kalaamun hadal waayo wa cadaabii aniga cadaabkayguna kalaamun waa hadal ana wax walbaa inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun inamaa amrii aniga arrinkay amarkayga lishayin shay an amraa idaa aradtuhu haddii aan doono an aquula lahu inaan ku dhaho weeyaan kun ahaw fayakuun waa ahana qala hada xadiidu xasan warawaa bacduhm hada alxadiida can shahr bni xawshab can macdii kariba can abi darin can الnabiyi sal ا l slam marka xadiidkan abu idriisin alkhawlani can abi darin isagoo sidaa ka warinaya oo muslim uu warinayana waa jiraa oo dheer xadiidu اlqudsi ah sidan oo kalena inta badan macnihiisu way isleeyihiin qaala xadaanaa cubayd bnu asbaad wa huwa alkuufiyu saduuqun ayb qaala xadaanaa cubayd bnu asbaad bni muxamedi اlqurashiy qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa alacmash can cabdillaahi bni cabdillaahi wa huwa abu jacfar alraasiyu abu jacfarkan maahankii ciisa bni mahaan maaha abu jacfar alraazi baa kana la yidhaha cabdullaahi bnu cabdillaahi huwa saduuqun can sacdin mawlaa alxata sacdin mawlaa alxa saciid mawlaa alxa intaba waa la yidhaahdaa majhuulun rawaa lahu tirmidiyu faqad can ibni cumara qaala samictu nabiya sal ll slam yuxadisu xadiidan nabigaan maqlayo xadiid sheegayo low lam asmachu haddaanan maqli lahayn ilaa maratan mar maahane ow maratayni ama laba jeer xataa cadda ilaa uu tiriyey sabca maraatin toddoba jeer yacnii ma aanan idiin sheegeen walaakinii samictuhu laakiin waxaan maqlay akara min dalika ayb samictu rasuula اllahi sal ll ly slam yaquul nebigu odhahayaan maqlay kana alkiflu kifli wuxuu ahaa kifli marka waa nin reer bani israa'iila min bani israa'iila ayuu ka ayuu ahaa min bani israa'iila xaaluu reer bani israa'iil ka mid yahay laa yatawaracu kaanadii khabarkeeda wuxuu ahaa laa yatawaracu inuunan ka dhowrsanaynin min dembin dembi dembiga oo camilahu uu sameeyo fa atathu imra'atun haweeney baa u timid fa acdaahaa sitiina diinaaran lixdan diinaar buu siiyey waa dahab aada u fara badan calaa an yata'ahaa inuu u tago falamaa qacada minhaa markuu ku fadhiistay maqcada arajuli ninku meesha uu kaga fadhiisto min imra'atihi haweentiisa urcidad waa la gilgiliyey haweentii way jaraysay wa bakat way oysay faqaala waxa uu yidhi maa yubkiiki maxaa kaa oysiinayo akrahtuki maanaa ku qasbay ma ku qasbay qaalat laa maya bay tihi walaakinahu camalun waa camal maa camiltuhu qatu weligay aanan samaynin waxaan oo kale weligay ma samaynin zino wamaa xamalanii calayhi mana igu xambaarin ila alxaajatu baahi unbaa igu xambaartay baahidu qofka hadduu waasici diiniya uusan lahayn alla kacabsi iyo waxa aynan ku jirin qofku baahina ay qabato qofkaasi wax allaale wuxuu doonuu samayn kii awoodayo inuu dadka dilana waa dilayaa oo saasuu wax uga qaadanayaa waa dhacayaa kii zino wax ku heli karana waa ku raadsanayaa kii munaafiqnimo iyo qaabdarro iyo muslimka dhibkiisa kale ku heli karana waa ku raadsanayaa kii sixir iyo waxaa ku raadsadana waa ku raadsanaya dadku dunuubtoodu waa kala duwantahay nin walbaa dembi kastaa ma awoodaan dadka ninba laakiin qeyb unbuu awoodi karaa mid qorigaasuu awoodi karaa inuu wax ku dilo oo wax ku dhaco dadka dhaco mid sixirkuu awoodaa qofka uu bogi waaye inuu marka sixiro mid kale zinada iyo qaabdarrada kale ku dheereeya mid mid nifaaqa iyo muslin jaasuusiduu ku dheereeyaa iyo qof muslim dhibkiis unbuu ka shaqaynayaa mar walba waxaasuu marka shilimaad ku helaa nin walbaa marka baahidu markay qabato haddii alla kacabsi uunan jirin meeshii uu isleeyahay war waad awoodaa unbuu aadayaa laakiin cudurdaar ma noqonaysaa qofkan baahi baa qabatay hadday baahi qabata marka dembi kastaa waa samayn karaa miyaa macnuhu maya haddaad samaysa waa dembiila un tahay dadka qaar hadda soomaalida wax xunay barteen banaa tuugii haddii inta la qabto xataa la yidhaha warni waxaan maxaa waxaan maxaa kugu qasbay ama si un la yeelo waxay leeyihiin maxaa laga rabaa ninkan dana u geystay iska dhaafa kaanamaa dembiba inaysan ahayn ay u haystaan adiga haddaad baahata maahan inaad dadka wax ka xaddo ama dadka disho ama yacni aada wax daran noqoto ma ku ma ku fasaxmaysa ayb xumaantaada in lagu dara maahan haddana xumaantii in wanaag loo maleeyo qalad labaad qofku inta uu xun yahay haddii laga dhigo cadho meel taagan weli dadka waxbaa u dhaqan laakiin xumaantii haddii cudurdaar loo sii sameeyo waa kasii daran tahay ayb waddan dhan uu gadayaa dadkiisii uu gadayaa diintiisii uu gadayaa haddana waxaa laga yaabaa in la yira uu yihaa danaa u geysay maxay dhibe baahiyaa keentay qofku addoonku waxaa fiican inuu qanaaco ilaahay inuu leeyahay ilaahay ma risqiga uma uma weynin risqi meeshaas xaaraantaa keliya baab risqi ma aha ayb aweentani marka sidaasay tiri wamaa xamalanii calayhi ila alxaajatu faqaala waxa uu yidhi tafcaliina anti haadaa kan miyaad samaynaysaa adiga wamaa facaltihi adigoon hadda ka hor samaynin miyaad maanta un samaynaysaa idhabii orod iska tag fa hiya laka laki xoolahan marka lixdanka diinaarna iska qaada adaa leh wa qaala wuxuu yidhi laa wallaahi baan ku dhaartay laa acsi illaaha ilaahay ma caasinaya bacdahaa tan ka gadaale abaddan weligey ninkii arrintii baaba waano u noqotayoo markuu warkaas arkay meeshaas intuu ka laabtayoo iska daayay macsideeda fa maata min leylatihi habeenkiisaasuu dhintay fa asbaxa wuu soo waabariistay maktuubun calaa baabihi iyadoo albaabkiisa lagu qoray ina allaha qad gafara lilkifli ilaahay waa u dhaafay kifli ayb xadiidka isnaadkiisa dacfi baa ku jira sacdun mawla طalxa ayaa ku jira waana majhuul qala hada xadiiثu xasan waqad rawaahu shaybaan wagayru waaxidi can اlأcmash warafacuuhu xadiidka way rafciyeen iyaga warawaahu bacduhm can اlأcmash walam yarfachu cilo oo ikhtilaafna waa ku jirta warawaa abu bakr bnu cayaashin hada اlxadiiثa can اlأcmash faأkhطأa fiihi waqaala wuxuu yihi can cabdillaahi bni cabdillaahi can saciid bni jubayr sacad mawla mawla طalxa ayuu saciid bni jubayr ka dhigay can ibni cumar wahuwa gayru maxfuudin wacabdullaahi bnu cabdillaahi araasiy huwa kuufiyun wa kaanat jaddatuhu ayeydii waxay ahayd suriyatan licaliy bni abi aalib cali ayay addoon u ahayd wqad rawaa can cabdillaahi bni cabdillaahi araasiy waxaa ka wariyey cubaydat dabiyu walxajaaj bnu arطah wagayru waaxidin min kibaari ahli اlcilmi marka cabdullaahi u majhuul maahan buu ka wadaa intanoo dad markuu leeyahay kibaar ahlilcilmi baa ka wariyeen yani jahaaladii buu kaga saara laakiin jahaaladad wax kalaa usii dheer haddii jahaalatulcaynki uu ka baxo jahaalatulxaal inuu ka baxo u baahnaana qala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abu mucaawiyata can ilacmash can cumaarata bni cumayri can ilxaariث bni suweyd cumaarata bni cumayr wahuwa taymiyu hiqat habtun can ilxaariث bni suweyd qaala xadaanaa cabdullaahi bixadiiثeyni laba xadiid buu noo sheegay axaduhumaa can nafsihi mid isaga nafsadiisa waaye waa mowquuf calayh walaaqaru ka kalena can الnabiy sala اllahu عalayhi wasalam nebiguu nooga sheegay qaala cabdullaahi ina almu'mina mu'minka yaraa dunuubahu dunuubtiisa wuxuu u arkayaa kaأnahu fii asli jabalin buur salkeed inuu taagan yahay yakaafu uu ka baqayaa an yaqaca calayhi inuu kusoo dhaco ninka mu'minkaa dembigu wuxuu leeyahay nin buur salkeed fadhiyo oo ka baqaya inay buurta kusoo dunto jabal dhagax ah intaad meel yaroo goda ka gasho ama aad yacni saa markaad dhulka u dhigtood kor fiiriso korkaagiina uu yahay wada jabal dhagax ah eed is leedahay jabalkani hadduu kugu soo dhaco waa dunuubta saas u arkaa muuminka ayb waina alfaajira faajirkuna yaraa dunuubahu dunuubtiisiibuu arkayaa ka dubaabin tixsi waqaca calaa anfihi sankiisa kusoo dhacay qaala bihi haakadaa sidaa iska yidhi faajirku dembigu waxba lamaba ahanba tixsi halkaa usoo fuulo saas uu yidhi ninka muuminkaa laakiin dembigu dhib uu ku hayaa iimaan ay ku tuseen marka tahay inta dembiga kula xun yahay oo uu wax aad u daran kula yahay waa fiican tahay inta laakiin dembigu kula fudud yahay oo aada leedahay war maanta iska gal dhib male beriyaa ka toobo keeni doontaa dhib male laba beri waaye iyo ayb ama yacni xaalaadka qaar inaad tiraa dhib male maanta maalin iska farxada waayo wixii la sameeyo wax dhibaa male waxyaabahaas oo kale ayb wa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam xadiidka bukhaarina waa soo saaray midkan hore lallahu afraxu bitawbati axadikum lallahu alle marka laamku waa kordhiganya laamulibtidaa waay lallahu alle afraxu waa uga waa ku farax waa kaga farax badan yahay bitawbati axadikum midkiin towbadiisa min rajulin nin waa kaga farxad badan yahay min rajulin tan marka afcalu tafdiilkay ku tacalluqay tii afcalu tafdiilka geli jirtay waa kii laga laga fadliga badnaa markaas yacni alle iyo addoonkan yani addoonka sheekadiisu soo socoto sida uu u farxayo iyo alla subxaanahu watacaala farxaddiisa uu ku farxayo addoonkiisu markuu usoo laabto waxaa farxad badan alla subxaanahu watacaala saasay ka dhigan tahay emarka addoon iyo farxii iyo alla farxii maa laysku shabaha maya faraxa ilaahayna waa mid alla u qalmo addoonka farxaddiisana mid u qalanta wa isagana lallahu afraxu bitawbati axadikum midkiin towbadii oo u tow marka lallahu alle afraxu waa kaga waa ka waa kaga farxad badan yahay bitowbati axadikum midkiin towbadiisa soo laabashadiisa oo usoo laabto waa ku farxad badan yahay alle min rajulin nin ayuu kaga farxad badan yahay biardin dhul ku sugnaa dhulka oo dawiyatin yacnii dhul fog a mahl mahl mahlakatin ama mahlikatin labadaba waa la dabdiye oo markaa yacnii lagu halaagsamo macahu raaxilatuhu gaadiidkiisa uu la socdo calayhaa zaaduhu sahaydiisa ay u saaran tahay wa طacaamuhu iyo wa sharaabuhu ayb dhulkiina dhul lama degaano fog waaye lagu halaagsamayo marka cuntadiisii iyo sahaydiisii iyo cabitaankiisiina daabadday u saaran tahay iyo wamaa yuslixuhu wixii isaga uu wax ku samaysan lahaa faadalahaa dhumiyey fakharaja fii talabihaa raadinteeda ku baxay xataa idaa adrakahu lmowtu ilaa an adrakahu lmowtu ilaa geeridii ay soo gaartay qaala wuxuu yidhi irjicu arjicuu waan laabanayaa ilaa makaanii meeshaydaan ku laabanayaa arjicuu ilaa makaanii alladii meesha oo adlaltuhaa fiihi aan ku dhumiyey daabadda fa amuutu fiihi meeshaan fa ana anigu amuutu fiihi meeshaasaan marka ku dhimanayaa farajaca ilaa makaanihi buu usoo laabtay faqalabathu caynuhu ishiisiibaa ka qaalib noqoto waa hurday fastayqada waa kacay fa idaa raaxilatuhu waaba gaadiidkiisii cinda ra'sihi madaxiisa agtiisa ay tahay calayhaa طacaamuhu wa sharaabuhu baa wamaa yuslixuuhu ninkaa yacni aada buu u farxayaa addo yacni waxaa usoo laabtay ee geerida uu kaga badbaaday buu ku farxayaa waxaa ka farxad badan alle marka addoonkiisii dembaabay oo usoo laabtay isaga qaala hada xadiidu صaxiix qalahu fiihi can abi hurayrata wanucmaan bni bashiir waanas bni malik qala xadaana axmed bnu maniic qala xadaana zayd bnu xubaabin qala xadaana caliy bnu mascadat albahiliyu qala xadaana qataadatu can anasin ana nabiya sal l slama qaal kulu bni aadama khaطaa'un bani aadam kastaa waa gef badane wakhayru lkhaaa'iina kuwa gafafka badan kan ugu khayr badan kuwa ugu fiicanna atawaabuuna kuwa ilaahay u toobad keena laba dhowrkan xadiid marka towbadu uga hadlaya qaala hada xadiidun gariibu laa nacrifuhu ila min xadiidi caliy bni mascadata can qataada qaala baabun xadaanaa suwaydun qaala ahbaranaa cabdullahi bnu lmubaarak can macmarin can الzuhriyi can abi salamata can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal man kana yuuminu biاllahi qofkii alla rumeeyey walyowmi اlaakhiri falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo waman kana yuuminu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyaqul khayran ha dhaho khayr ow liyasmut ama ha iska aamuso qaala hada xadiidu صaxiix tanina marka waa inaad qofka u ka dhowrsadaa waxa uu ku hadlayo oo ay noqdaan wax khayra un bis qaala hada xadiidu صaxiix qaala wfi lbaabi can caaishata waanasi waabi shurayxin اlkacbiy wahuwa alcadawiyu wasmhu quwaylid bnu camrin qala xadaana qutaybatu qala xadaana bnu lahicata can yaziida bni camrin can abi cabdiraxman اlxubuliy can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama man samata najaa man samata qofkii aamuso najaa waa badbaadaya carabka mahaalig buu qofka gelinayaa ninkii iska aamusa laakiin waa badbaadayaa weliba waqtiga fidnada iyo markay tahay qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu gariib laa nacrifuhu ila min xadiidi bni lahiica ayb ibnu lahyaca marka qutayba markuu ka warinayo culimada qaaraa ku daro dadkii min alqud min alqudamaa inuu ka mid ahaa ruwaaddii hore ee isaga ka warisay qaala baabun xadaanaa ibraahim bnu saciidin اljawhariyu qaala xadaanaa abu usaama qaala xadaanii burayd bnu cabdillaahi can abi burdata can abi muusa qaala su-ila rasuulu llahi salى اllahu alayh wali waslama nabigaa la su-aalay ayu lmuslimiina afdal muslimiinta kee ahoo fadli badan qaala man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi ma qofkay ka nabad galeen muslimiintu carabkiisa iyo iyo gacantiisa qaala hada xadiidun صaxiixu gariibu min xadiidi abi muusa kana marka qofka carabkiisa iyo adinkiisa labadaba inuu ka ilaaliyo qo muslimiinta oo aynan gaarin dhib dhibkiisa inaanu gaarin waxaana laga qaadanayaa qofku dhibkaaga oo dadka ka ceshataa inay min khisaali اlislaami waliimaanba inay ka mid tahay ayb kafiga iyo tarkigaas aad kaga aada shartaada kala tegaysid kala fogaanaysid dadka iyada lafteeda ajar baa laga helayaa dadkiina waad anfacdayba haddaad dhibka adiga dhibkaaga haddaad ka daysay waa anfacday wax tariddu iyadu dadku waxay u yaqaanaan keliya wax in la qofkan inuu ficil ama hadal dadka ku taageero ama ku keeno haddii labadaa la awoodi waayo waa in tarkiga waa la awoodi karaa dhibkaaga inaad dadka un ka haysid ka celisid qala hada xadiidu صaxiixu gariib min xadiidi abi muusa qala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna mxamed bn اlxasan bni abi yaziida alhamdaniy huwa abulxasan ضaciif rawaa lahu التirmidiyu faqط can hawr bni yaziida can khalid bni macdan can mucaadi bni jabali qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slam man cayara akhaahu qofkii walaalkii ku ceebeeya bidenbin dembi lam yamut ma dhinto xataa yacmalahu ilaa isagana dembigaa sameeyo yacnii qofkii walaalkii ku ceebeeyo dembi dembiga la sheegayana waa dembi uu ka towbad keenay dabcan dembi uu qofku ka towbad keenay haddaad ku ceebeyso adaa lagugu ibtileynayaa markii dambe adaa dembigaas ku dhacayo qofku waxa uu ka towbad keenay maaha in lagu celceliyo ama lagu ceebeeyo kii hadda ka hor waxaa sameeyey waaye iyo in la yidhaahdo baabkaas soomaalidu aaday u taqaanaa qofkii mar qalad gala waxaad moodaa mar dambe sida uu dadkii ugu soo laabto waa iska adkaanaysaa ayb wax unbaa ka ku harayo laleeyahay kii saas ahay waa kii kan ahaa waa qofkiiyo toosay waxaad arkay ummad masaajidka ku jirta oo ilaahay isaga towbad keentay oo towbadooduna siiradoodii iyo taariikhdoodii iyo noloshoodii isbedeshay qofkiioo waxaad arkaysaa mid uun iska xamanayo o dhahayo ninkaas saasuu ahaan jira kanuu ahaan jiray ayb waxii dunuuba uu galay hadduu alla uga towbad keenay adiga beynahu wa beyna rabbihimaa ku dhex jirtaan maxaa adiga kaa galay rabbigiiba hadduu doono u qabsanayeen ayb wixii isaga iyo bani aadam ka dhexeeyeyna ninkii uu ka galay iyo isagay ka dhexeeyaan adiga wax kuu yaal maba ahanba ayb hadduu dad maal ka dhacay iyo hadduu dad dhiig ka qabo iyo ninkan towbadiisa isagaa garanaya dadkii oo wax ka qabay sida ula xaaltamayo uga xalaal dalbay isagaa yaqaano laakiin haddii la yidhaha dembiga waa un sida loo galay waxay noqonaya towbada inaan la dhiiri gelinin markaas oo ninkii faajir noqdo weligiis faajirnimada uu ku jiro adigan marka xamanaya maku dhaafayaa adigoo adiguusan ku dhaafaynin marka dambe ayb qaala axmedu imaam axmed wuxuu yihi qaaluu waxay yidhaahdeen min denbin denbi qad taaba minhu ou ka towbad keenin laakiin dembi ounan ka towbad keenin ee bannaanka ou la jahrayo ou dhiganayo waa lagu sheegi karaa kaas ayb qaala hada xadiidun xasanu gariib walaysa isnaaduhu bimuttasilin khalid bnu macdan lam yudrik mucaada bna jabal waruwiya can khalid bni macdan anahu adraka sabciina min asxaabi الnabiy sal l slam inuu soo gaaraa laga wariyey wamaata mucaadu bnu jabalna wuxuu dhintay fii khilaafati cumara bni اlkhadaab wakhalid bnu macdan rawaa can gayri waaxidin min asxaabi mucaad can mucaadin gayra xadiidin weliba inuunan ka maqlayn waxaa kutusay axaadiid badan ayaa isaga iyo mucaad bnu jabal loo dhexeeya ayb meeshanna marka to can buu uga warinaa meesha inqiaac baa ku jira marka qala baabun xadaanaa camru bnu cumaru bnu ismaaciila bni mujaalid bni saciid alhamdaniyu waa soo marnay ninkan muxuu ahaa matruuk ayuu ahaa rawaa lahu tirmidiy qaala xadaanaa xafs bnu kiyaas xaa waxadaanaa salamatu bnu shabiibin qaala xadaanaa umayatu bnu lqaasim makhduudaadka dhan umayatu bnu lqaasim bay qorayaan ninkan laakiin magaciisu waa alqaasimu bnu umaya waxaa khata-a sameeyey umayat bnu lqaasim yirina waa imaamu tirmidi walidalika ibnu xajar taqriibka wuxuu ku yidhi alqaasimu bnu umayata alxadaa basriyun saduuqun wawaqaca fii bacdi wawaqaca fii bacdi nusakhi tirmidiyi waxaa ku dhacay buu yihi nusakha tirmidi qaar ka mida umayat bnu اlqaasim wahuwa khaطأun rawaa lahu الtirmidiy marka isaga xaafidka laftiisa markuu leeyahay wawaqaca fii bacdi nusakhi tirmidiyi wuxuu ishaarayaa qaar ka mida nusakha tirmidiga oo alqaasim bnu umaya oo saxa inay jirto wacalaa haadaa marka tirmidi khata marka looma nisbayn kara qaar baa waxay yidhaahdeen khaa alkhaطأu min min atirmidiyi haddii marka nusakii qaar ay ku taalla qaasim waxaa laga yaabaa de isagu inuunan qaladka markaa lahayn mararka qaarna waxaa dhacdo qaar ayaaba qaladka saxo haddii marka nin dambe un uu saxayna ma iyadana maya qaala waxadahanaa xafsu bnu giyaatin ayb can burd bni sinaanin can makxuul can waatilata bni اlasqac qaala qaala rasuulu llahi sal l slama laa tudhiri shamaatata farxad ha u muujinin liakhiika walaalka soo dhibaataysan fayarxamahu llaahu alla oo u naxariisto wayabtaliyaka adiga ku imtixaana marka yanii qof walaalkaa muslim oo dhib haysto ha ku farxin ha ku qoslin in asaga alla ka caafiyo oo adiga kugu ibtileeyaa laga yaabaayo ayb qala hada xadiidu xasanu gariib wamakxuulu qad samica min waatilata bni اlasqac wa anas bni maliki waabi hindin اdaariy ayuu ka maqlay wayuqaalu inahu lam yasmac min axadi min asxaabi الnabiy sal ll l slam ayaa la yidhi ila min haulaai halaaa saddexdan maaha wamakxuulu shaamiyu yukna abaa cabdillaahi wakana cabda fauctiqa waa la xoreeyey wamakxuulu اlsdiyuna waa mid kale basriyun samca min cabdillaahi bni cumar yarwi canhu cumaaratu bnu zaadan qaala xadaanaa caliy bnu xujirin qaala ahbaranaa ismaaciil bnu cayaash can tamiimi bni caطiyata qaala kahiira maa kuntu asmacu waxaa aada u badnayd inta aan maqlayay makxuulan makxuul yus'alu isagoo la su'aalayo fayaquulu markaa uu dhahayo nadaanam nadaanam marka waa kelima farisiya laa adri baa laga wadaa makxuul baan maqlay soo inta wax la su-aalo dhahaya nadaanam yacni laa adri ma aqaano laa adriiduna wax fiican waa qofka caalimka wax badanuu kaga gaashaamanaya laa adriid qof wax walbaa ka jawaabayana usiibat maqaatiluhu waaba qof marka meelaha laga dilaa qofkaasi laga dilay ayb hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed